haddaba qaraxan waxaa ku dhaawacmay boqolaal qof oo rayida dadka dhaawacmay waxaa ka mida weriyaha idaacadda v o e da ee magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle cabdulqaadir isaga oo muqdisho ku sugan ayuu waxaa khadka telefoonka uu kula hadlay zahre cabdi axmed oo washington joogta waa sahra waa mahadsan tahay dhaawac ayagu waxau iga yaalaa dhinacan sare madaxa gaar ahaan xakan qoorta hoosteeda ah meesha la yidhaahdo tarakeeyaha oo dhuuntan hoosoodan bay maaragtay qariyaagu sameeyey inkastoo tarakeeyo hadda fiican yahay oo aan neefsan karo oo wax hadda beel dara aysan jirin dhaawaca labaadna wuxuu iga yaalaa gacanta midigta ah oo hadda qaada faajadu ay weli ridwarkeeda hayaan laakiin inay jabantaa loo badinayo meelaha qaar way kala baxday ay yidhaahdeen dhaawac si saxaaba igu daran waxa waaye gubasho jirkeyga ah oo maaragtay dibba garaneeda ay qabsaday oo dharkii gubashaa jirtay inkastoo dadkii aaweedaba dharka iga siibeen oo qoodaan laga gaara laakiin haddana gubashaa jirtay jirkeed waa jirta gaar ahaan qaybta sare u badanaa jirto gubasho ah iyo maaragtay jugta waxa dhacayo aan ogeyn qaabka u dhacda laakiin jirka meel kastoo kamida ay dhaawac ku yaalaan wejigoo kale ilaa iyo maaragtay afar qodob meel ilaa saddex qodob meela laga tolay dhaawacyadaas kala duwan oo jirka o dhan saameeyaa waa lagu dhacay ilaahi ha kuu boogadhayo waan filayaa hadda miirkaaga haddaad qabto inaad reysataan kuu rajeynayaa bal waxaad marka iga warantaa cabdiqaadirow ee dhinaca kale gudaha wadanka ama isbitaalka hadda aad taalo wax ma looga qaban karaa dhaawacaaga mase waxaa la qorsheynayaa in banaanka laguu qaado xaalkaaga siduu yahay sahray marka loo eego boqol qof oo dhimatay iyo dad xubnahoodii waayey iyo dad jirtoodii waayey waxa waaye waxaa lay qaban karaa ka dhiganta waa fiicanahay ilaa ilaa u mahad celinayo laakiin haddana dhaawac anigaga yaala dhinaca dhuunta oo halkan xubnaha neefta qaybiyaba hunguriga meeshan ayaa xoogaa dhakhaatiirtu ay ay qalala kulley yaro ka jaabsadeen welila u baahan maarta in aada loo hubiyo waxay waxayna waxayna u badan tahay in dibadda laga qaado oo hadda gurmaqafadaan heli doono si dhaqsaa dhamaan hay-adaha maaragta hawshan ku shaqada lafiyooda dagaaleysa hoola dagaal badan wada iyo dawac dhinaca dawladda marka dibaddaa lee kala door hadduu la yidhaahdo caafimaadkaygana marka loo eego dadkii arkay iyo boqolaal qof oo dhimatay oo maanta magaaladu say sheegayaan meydadkii meel loo kala baran laayahay waxay soo gaara waxa maahan waxaa dhintay todoba qof oo saaxiibada ee meelna fadhiyay ayaa hal mar wada dhinteen oo hadda markaa soo biirsan laleeyahay heblow kula fadhiya mataqaana wuu dhintay heblow way dhimatay qofka ugu dambeeya siduu lagu xaran kuya hadda lay keeno marka waa dareemi karaysaa xukunkaas ishaha la abiyo todoba qof aqaano ayaa dhamaantood hadda dhimashada layshakaa soo biirsado marka waxay gaara waxawaaye waxa ilaahay yasiray oo ilaahay iga yasira waayo alxamdulilah waayahay cabdiqaadirow bal waxaad iiga warantaa haddii aad badahadli kartood kusii dari karta intaasi jawiga markii aad fadhideen meesha iyo see wax ku bilowdeen waxyar bal iiga bidhaami insha allah haddaad awoodid waxyar iiga faahfaahe wallaahi waxa dhacay waxay ahaayeen wax maaragtay qof de qof hadduu ka sheekeyn kara jiro waa qof kale laakiin aniga cabdiqaadir ahaan waxaan xasuustay inaan dhismo ku yaala isgoyska soobe oo hotelka safaari ka eg dhow inaan ka soo baxayay gaarigeyga inaan markaa rado kasoo dha markii aan san usoo dhaqaaqay oo inaan dhaqaaqa rabana waxbaa dhacay dhicitaankaas maqalkeeda unaana igu dambeysay waxay igu soo horbaxagan waxay ahaaday saakay afarti saa anigoo maaragtay tolan oo maaragtay isbitaal aal oo dul dhoway inay igu soo hagto marka waxaan ka sheegi kara ma laha haba yaraatee laakiin waxaan xasuustay ina uu rabay inuu hotel safaari galo hotel safarida wuu qarka saarna aan dhinaca kalean ka joogay intaasaan xasuustaa keliya laakiin waxa kaloo hagay ma sheegi karo
kaasi waxa uu ahaa cabdulqaadir maxamed cabdulle oo ah weriyaha v o e da muqdisho uga soo warrama oo ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay qaraxii shalayto ka dhacay magaalada muqdisho cabdulqaadir iyo dhammaan intii ku dhaawacantayba waxaan u rajaynaynaa caafimaad deg dega aamiin